a waan ku maqlaa saa socodkii aad iyo aad baan ku maqlaa waxaan dooda kasoo tagay suuqa weyn ee bakaaraha oo saakii dab ka kacay suuqa ayaa wax karo ka kacay dabaha jisa badan goobaha oo ganacseeda ayuu saameeyey sida suuqa maacafa suuqa khaliifa suuqa dahabka iyo sabti oo cadeero agteeda meelo badan ayuu salqaday khasaaro oo naqaadma ka soo gaara laakiin waxaa meesha ku baabacay khasaaro maal oo dad aada fara badan baa maalkoodii saakii meeshaasuu ku dhumay konay waybaadnin kuwabiyaase dabka isla mar ahaantaasi markii koowaad may ku dhaladay saasoo dabka koodii hore waxau ka kacay koronto sida inuu xaqiijiyeen qaar ka tirsan ganacsatada suuqa bakaaraha waan noo sheekaystay waxay sheegeen in koodii hore dabka uu ka kacay suuqa weyn ee khaliifa oo ka tirsan bakaaraha suuqa khaliifa waxaa u dhow meesha maacoonta lagu galmaro maacoontii wuxuu ka kacay jiinkado jiinkadihi ayaa waxay ku yeeshteen dadkaas oo dad aada fara badan maalkoodii saakii meeshaas ay ku baxeen sidoo kale waxasid mudan in meesha ay soo soo soo dhoobeen dadka tirsan ganacsatadii dadkana aada u fara badan kuwaasoo duminaya dadka gaadiidkii dabdimiska ah ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo saraakiisha booliska kuwa mansubida ee dadkada aada fara badan marka dabka dab yara mise dab eedan hoogan oo suuqa bakaaraha tusub ka hay saasalo dadka waxaa dab aada xoogan oo ka kacay meelo aada fara badan suuqa weyn ee bakaaraha dabkana ma lahan dab aada u yar oo waxa weya jawaabu ugu weyn ka kaca suuqa bakaaraha inteeda la socota ama baada ogaalka ee meega harumood ganacsi meelaaska basbelen kunel xarumaha ganacsi meesha ku baabacay waa suuqa maacuunta dahabka suuqa kale oo daawada agteeda dhinacyo ka gaaray saakii suuqa suuq bakaaro kala bar waxaa la qiyaasayaa in ku baxeen meeshaas maalaad farbada
kasi marka haata dabkaasay damistis way ku yaabay inuusa maamulkiiyo kuwa kugobadu koran bise ku adugu damiska saas goobta way ku sugan yihiin oo dad dadka waa la dameynaya dad aada fara badan waxaa meesha damiskiisa lixaad weyn ka qaadanaya shirkada isbaarkinta hormuud iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir damisyadooda ilaa yaa tug jaray maamul ku hadali oo isla markaasi maamulka gobolka banaadir amaba aadaanan elitonan ku tuuri jaray dabkaasi isu ku garay suuqa bakaaro ee magaalada muqdisho
dadka weli maamul gobolka banaadir mausan ka hadlin laakiin waxaa xusud mudan in goobta uu joogo maamul gobolka banaadir iyo saraakiilsada aada u fara badan saasanow haa saasanow dadkii qeybo kamid ah suuqa waa la damiyey inkastoo goob yar kusii dambeysa dadka oo hadda dibdimiska uu ku socdo sidoo kale wadooyin laga geli waayey goobta dabka ka kacay waxaa loo isticmaalay baabuurta wax dibdimisa cagacagaryada oo lagu damiyey oo wado meeshaasi lagu furay oo sidii dabka lagu damiyey haddana goobo yar oo aada u yara ayaa meesha ku haray demiskeeda waa uu socdaa